Star FM News.
bismillahi raxmaan raxiim salaamullahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacaan subax wanaagsan dhegeystayaal qodobadan warkiidan kugu hayna waxaa ka mid ah booliiska oo bistoolad ka helay guri laga dhisay machakos shacabka angola oo kenya imaan karo ku imaan karo dalka golla-aan soomaaliyana waxaad maqli doontaan xaaladaha roobabka ee soomaaliya oo digniin laga soo saaray kulan wacan subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo axada taariikhdu waa labaiyo labaatanka bisha tobanaad ee oktoobar sanadka labada kun labaatan iyo saddexda qodobadaad maqasheen iyo kuwa intaa kasii faahfaahsanba kusoo dhowaada adeega qaran ee booliiska ee n p s ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in ciidamada ammaanka ee degmada mololongo ee ismaamulka machakos ay bistoolada kasoo heleen goob uu dhismo ka socday waxaa bistooladaasi ku jiray ilaa shan xirmo oo rasaasa n p s ayaa intaasi ku dartay in la raadinayo eedaysana lala xiriirinayo hubkan waaxda ayaa dhanka kale bulshada uga mahadceliyey ee wada shaqayntooda iyo sidoo kale xogaha ay la wadaagaan oo suurtageliyey in bistooladaasi la helo sidoo kale adeega qaran ee n p s ah ayaa cid kasta oo haysa macluumaad loo adeegsan karo baaritaanada arrinkani ku aadan ugu baaqday inay la xiriirto xarunta ugu dhow ee booliiska ama ay wacdo nambarada bilaashka ah ee sagaal sagaal sagaal ama hal hal labo iyo sidoo kale sagaal hal hal tani ayaa imaaneyso iyadoo booliiska dalka ay wadaan dadaalo lagula tacaalayo hubka sharci darada si looga hortago in hubkaasi loo adeegsado falala dembiyeed amaba in lagula kaco fulka hubkaasi iyadoo la adeegsanayo fal dembiyeed madaxweynaha dalka william ruuto ayaa markaasi shaaciyey in muwaadiniinta wadanka angola ah ay kenya imaanayaan aan lagu xiri doonin dalku galka tani ayaa timi kadib heshiisii ay shalay wada saxiixdeen madaxweyne ruuto iyo dhigiisa dalkaasi angola oo dalka ku jooga booqasho rasmi ah oo saddex cisho ah hogaamiyaha dalka ayaa hoosta ka riiqay in tallaabadaasi meesha looga saaray fiisaha la siinayo shacabka angola marka ay wadanka soo galaan ay tahay mid lagu xoojinaya ganacsiga u dhexeeya labada dal waxaa fursadan ka faa'iideysanaya rayidka wadankaasi ee haysta baasaboorka william ruuto ayaa xusay in dhigiisa angola uu qaadi doono tallaabo tani la mid ah marka uu wadankiisa dib ugu laabto waxaa horey fursad tan la mid ah loo fidiyey muwaadiniinta wadamada koonfur africa eriterea iyo sidoo kale comoros waxa uu qorshuhu yahay in dib loo bilaabo duulimaadyada tooska ah ee u dhexeeya wadamada kenya iyo angola duulimaadyadan ayaa isku xiri doona caasimadaha dalalkan ee nairobi iyo sidoo kale luanda waxaana looga gol leeyahay in sare loogu qaado arrimaha ganacsiga madaxweynaha dalka william ruuto ayaa sheegay in afarta sane waa afartii sane ugu dambeeyey uu kobcay ganacsiga kenya iyo sidoo kale angola hase yeeshee waxa uu xusay in loo baahan yahay in la qaado tallaabooyin dheeraad ah oo looga wada faa'iideysanayo fursadaha markaasi jira kumanaan ka mid ah shacabka ismaamulka machakos ayaa sameeyey dibadbax ay ku taageerayaan falastiin dadweynaha dibadbaxa sameeyey ayaa cambaareeyey weerarada israa'iil ay ka geysanaysa marinka khaza ee dalka falastiin dibadbaxyaasha ay horkacayaan qaar ka mid ah siyaasiyiinta laga soo doorto ee dowlad deegaanka mombasa ayaa sitay boror ay ku qoran yihiin Falastin hor ah.
Sisi tunamwambia rais aondoe kauli yake ile ya kuwa pamoja na wale asimame na haki.
Why are they doing this to Palestine? We are here solidarity for Palestine. We might be weak in weapons, but we are very strong in faith and we shall overcome.
Nasimama hapa kama kiongozi na kusema sio dhuluma Palestine tu bali mataifa yote. Mahala ambapo kutakuwa na dhuluma, tuna haki ya kusimama na kusema. Kwa siku kumi na tano mtawalia watoto wanauliwa na mabomu, kina mama, wazee, watu wamepoteza familia zao, majengo yamevunjwa.
boqol iyo lix dhibic eber star f m muqdisho shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe
wasiirka wasaaradda maaliyadda ah ee xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya biixi imaan cige ayaa ka hadlay hanaanka deen cafinta ee soomaaliya in uu dhammaanayo bartamaha bisha diseembar ee sanadkan aan ku jirno wasiir biixi oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in hanaanka deen cafinta uu soo maray marxalado kala duwan oo dowladda soomaaliya ay ku bixisay dadaal xoogan kaasi oo noqday mid miro dhala waxa uu sheegay inay kalsooni ku qabaan in lagu guuleysanayo in deen cafinta si buuxda looga guuleysan karo bartamaha bisha diseembar sidoo kale wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya wuxuu faahfaahin ka bixiyey kulamo ah uu la qaatay ee hay-ada caal- waa hay-ad- waa hay-adaha caalamiga ee doorka ku leh daynacfinta soomaaliya isagoo xuseyn dhammaan kaalmadaasi ay ku dhammaadeen isfaham kulamadaasi arahda isfaham iyo wada shaqeyn buuxda wasiirka ayaa si gaara u xusay inuu kulamo kala duwan la qaatay hay-adaha maaliyadda dalalka mareykanka carabta iyo yurub isagoo ugu bishaareeyey shacabka soomaaliyeed in si dhammaystiran loo cafin doono daynta soomaaliya lagu leeyahay oo markaasi ah dal kasoo kabanaya burbur soddon iyo dhowr sana ah wasiirka wasaaradda maaliyadda ayaa sheegay inay socdaan habraacyada lagu xadidayo laguna xakameynayo dhaqaalaha kooxda al-shabaab dadaaladan ayuu wasiirku sheegay inay hormuud ka yihiin oo markaasi eh, dadaaladan ayuu sheegay wasiirku inay hormuuda ka yihiin qorshaha guuda ee dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab oo madaxweyne xasan sheikh oo horey ugu dhawaaqay kaasi oo uu dabcan sheegay in uu la gelayo kooxda al-shabaab isla wararkaasi ee soomaaliya was- een, guddoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sotma ayaa waxa uu sheegay in roobabkii markaasi laga cabsi qabay ee elniino ay ka bilowdeen qeybo ka mid ah soomaaliya ee ugu dambeysay meelo badan oo habeen ka hor ay ka da-een guddoomiyaha ayaa sheegay in feejignaan badan loo baahan yahay wuxuuna bulshada soomaaliyeed ugu baaqay inay ka fogaadaan hareeraha webiyada iyo goobaha biyomareenka ah amaba togaga ah wuxuuna markaasi eh, dabcan sheegay in loo baahan yahay wada shaqeyn laga same- lala sameeyo hay-adda masiibooyinka qaranka goobahooda kala duwan sida maamul goboleedyada kuwa ka howlgalo iyo sidoo kale guud ahaan meelaha ay ka howlgalayaan si loo helo wada shaqeyn buuxdo oo xaaladani looga hortagayo
Eh, runtii eh, xaalad waxaan ku jirnaa adag oo dabcan xilli roobaadkii aan muddada aan filanaynay oo bilowday Eh, meelaha qaarkoodna fatahaadii ay- ay dhacdayba waxaan rabnaa inay dadku ay u feejignaadaan talabixinta ay soo saaraysa hay-addu Eh, waxaan ka ballan qaadaynaa inaan eh, talabixin joogto ah oo xilliga ay ku habboontaha aan soo saari doonno waxaan rabnaa haddii ilaahay yidhaahdo een, inaan wixii eh, tabarto ah tahay aan shaqayno waxaa jooga gobolada maamul goboleedyo nala shaqeeyo sida wasaaradaha eh, maareynta masiibooyinka maamul goboleedyada waxaa kaloo joogo shaqaalo oo hay-adda ka socdo waxaan rabnaa dadkaasi in lala shaqeeyo loo dhegulugnaado een, dadkuna inay eh, ka digtoonaadaan xaaladaha oo ay sidii horeba loogu sheegay ay ka sikadaan meelaha fatahaaddu ay ka imaanayso waxaan dareensannahay hadda roobabkay weli inay da-ayaan inay cirku uu roobku diyaar u yahay in meelihii ay roobabku ka da-ayeen ay olready ay xalay iyo ka da-een haddana ay weli kasii da-ayaan marka waxaan runtii mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaad aan dadka soomaaliyeed uga codsanaynaa inay ka sikadaan meelaha biyomareennada ah oo ay meelaha ay godadka ah ay u wareegaan meelaha taagaga ah aad iyo aad aa u mahadsantihiin
guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa u ambabaxay magaalada washington ee dalka mareykanka guddoomiye sheekh aadan madoobe ayaa la sheegay inuu casuumaad rasmi ah ka helay amaba uu ka haysto madaxda aqalka golaha wakiilada ee dalka mareykanka waxayna ka wada hadli doonaan arrimaha horumarinta baarlamaanka soomaaliya iskaashiga labada baarlamaan ee mareykanka iyo soomaaliya gudoomiye sheekhaan madoobe ayaa intii uu joogo mareykanka waxa uu kulamo la qaadan doonaa madaxda dalkaasi ee mareykanka isla ee, wararka subaxnimo ayaan dhegeystayaal ku guda jirnay iminkana caalamka waxaa ee, arahdee waxaa beerta independence square ah ee dalka malaysia ee kualalambuur iskugu soo baxay kumanaan qof oo muujinaya siday uga xun yihiin duqeymaha israa'iil ka wado marinka kaza ee wadanka falastiin isu soo baxyadan ayaa waxaa soo qabanqaabiyey hay-ada waa hay-adaha malaysia sida v b m iyo sidoo kale micare dadka badankood waxay sitaan boorar ay ku qoran yihiin falastiin xor ah wararka ayaa intaasi ku darayo in hay-adaha soo abaabulay banaanbaxa maantay ka dhacaya maleysiya inay gargaar bini-aadanimo u direen falastiin jimcihii ayay ahayd markii dibadbax ballaaran lagu qabtay afaafka hore ee safaaradda mareykanka ee magaalada kualalambuur iyadoo dibadbaxyaashu ay dalbadeen in mareykanka uu joojiyo taageerada uu siinayo israa'iil